bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hiraafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunusin haytome inkuwiina madiinada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen maba sheegay xiliga rasmiga ee maamulsha in guuri doono magaalada baraawe maamulka somalilan maba beeniyahin war lagu faafi duqeymo cusubna maba la baagsaday al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo ku hadalay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa maba sheegtay intii madigii amniyaadka gobolka banaadir al-shabaab la dili dowladda maba ee karantiilay muwaadin soomaaliyeed ee ugu kuhay dalka shiinaha kaasoo lagu shakiya intii cudurka coronavirus usi gafa maamul cusubna maba lagu suubiyey caasimadda galmudug ee magaalada dhuusmareeba wararka banaankan weliban kuwiina turkiya midooda yurub oo ka dhow heshiis cusub intiyo shan saaxiidan
warsan media network waxay idiin soo sabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
taariikhda libakabagintatan iyo kooda beli saddexaad maarso sanadka labada kun iyo labaatanka hiraabnimo arba ah ka dhawaada warkii oo faahfaahsan madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa sheegay intii xubnoog inka badanay ee wasiirada koonfur galbeed iyo ka sugayeen degmada baraawe islamarkaasi inay la filo intii ku shaqeeyeen maba uuse sheegay intii dhammaan xubno gala wasiirada iyo madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed yohan guuri doonan baraawe oo ay xarunto rasmiga ee koonfur galbeed wasiir walbana uuse diyaar garow meel uuse ka shaqeeyi lahaaye saas oo kale maba uuse sheegay intii maamulka koonfur galbeed uuse qorshoonka jaarta intii la dhistay jidka iskiiro garoonka diyaarado iyo degmada baraawe si howlo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo ku qabdayan degmada iyo unfududaadan hadalkan iyo madiinaha koonfur galbeed maba jeediyey mar uuse booqasho ka saadiya degmada baraawe
yeli doontaa baraawe in dib aan u soo degno dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo degaan xafiisyadii aan furno xarumihii aan furno madaxtooyadii la dhiso xaruntii baarlamaanka la dhiso baarlamaanka cusub oo koonfur galbeed oo hadda la samayn doono insha allah uu baar uu ku shaqeeya baraawe golaha wasiirada saa la socotaan waa wasiiradii ugu badnaa oo wafdi ah oo magaalo yimaada wasiirada hadda joogo toban iyo dhowr wasiiraa joogto waxay u joogaan waxaa waaye in walbaba xaruntii uu degi lahaa iyo waajibaadkii saarnaa iyo shaqadii uu u baahnaa inuu qabsado inuu shaqadiisa ka qabsado degmada baraawo nin walbaba waajibkiisana uu gutay ama kaasi la wada yimaadeen marka dadka reer baraawo horeyna waa ugu sheegay haddana waa ku celinayaa waxaa idiin soo socdo shaqo aada u weyn dadkan waxay noqon doonaan waxaa idiin imaan doono dadkii reer koonfur galbeed oo dhan dowladda koonfur galbeed oo dhan uma safri doontaan waa laidiin soo safri doonaa insha allahu xarumihii dowladda dhanna waa la wada dhisi doonaa adinkana waxaad ka mid noqon doontaan dadka dadka soo dhaweynayo oo u qaadimayo eeraboorka markii la furo waxaa noogu jira qorshaha jidka isku xiraayo eeraboorka iyo magaalada baraawe in asaga
madaweynahii dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha maalintii shalay haytiimaba xariga ku jiraan garoonka diyaarado ee magaalada baraawe duqeymo culus yimi baa lala beegsaday al-shabaab oo dowladda federaalk soomaaliyana iyo ku hadali ciidamada komandoska ee dowladda soomaaliya oo kaaladaan howlgalka maraykanka africom iyo duqey xarumo al-shabaab iyo kalahayn degmooyinka jilib bu-aal saako iyo weliba deegaanka salagle oo dhammaantiiba ku wada tirsan gobolka jubbada dhexe saraakiil ku tirsan ciidamada komandosk iyo miba sheegeen intay duqeynta oo dhiidyamiinkii xaliilka burburi fariisimo iyo weliba baaburyo lahayn xubno ku tirsan al-shabaaba taliyaha guutada tub iyo lihaad ee komandoska xooga dalka gaashanle ismaaciil cabdimaalik macalin i sheegay duqeynta intii waryaalo xooganyaha ku deerti saraakiil iyo weliba xubno ku tirsan al-shabaab haanise oo reed laha ku sheegay doonyaari tirada dhimashadii weliba dhaawaca deeri tiradii amibantaasi ka daray intii al-shabaab iyo hatiyo bilaaban intii isku ku bahan deegaano ku tirsan gobolka jubbada dhexe obse dartiya muddi iyo korran weerarada dhiniga idka oo yajeesadaan maraykanka dhinii kale qoraalha kubahi howlgalka maraykanka ee qaaradda africa ee lanka south africom jimiba laga sheegay intii markale maraykanka uusu duqayn dhirigii irkaa isu ku fuli deegaanka janaale ee gobolka jubbada hoose waana lala fiirsaday xarumo al-shabaab war-saxaafadeedha kubahi africom yimiba laga sheegay intii duqayntaasi oo dhiiday shalay gelinkii dambe iyo ka dileen shan xubnood oo ku tirsan al-shabaab laakiin wal khasaarahan ku deerna dad shacabis iyo warsho ka sheegeen dhininkale al-shabaab oo ku hadalay duqaynta deegaanka janaale ee gobolka jubbada hoose iyo miba sheegan intii maraykanka isu duqayntaasi ka dili afar qof oo shacab ee warbaahinta taageeraasa al-shabaab iyo baahidi intii afar qof oo shacab hay wadan baabuur waan kasii jeedeen dhiniga magaalada muqdisho laakiin baabuursho laka dhowi lamagantaal xiliyo maraayan goob laka magacaabo ugunji oo andhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose si kastaba maraykankiiyo toddobaadku miba isu kordhiyey duqeymo usula fiirsada xubno ku tirsan al-shabaab maybana toddobaadkan gudaantiisa fuliyay haana ku badan sida duqeymaa hay-adda nabad sugadii ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed yimay baa sheegtay intii madagii amniyaadka ee gobolka banaadir ee al-shabaab qaabilsanay la dili hay-adda nabad sugadiiyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed timaba sheegtay intii xalay magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe laka dili muuse macalin oo sida laga sheegay qoraalka dhuwan isku casli madagii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir warookubahi nisa ayaa laka sheegay hogaamiyaha al-shabaab axmed diiriye is-amaray intii la hira madaga howlgelinta amniyaadka al-shabaab ee ka horgala gobolka banaadir kaasi oo magaashii laka sheegay cumar maxamed barkii ee xalay iyo bu-aale laka dili muuse macalin oo horey usaa-an isku casli madaga amniyaadka ee gobolka banaadir saas oo kale miba xabsiga lantaxaaba iyo laka ari warka madaga howlgelinta amniyaadka gobolka banaadir cumar maxamed oo la furiyow amarka axmed diiriye saasmabalak erey qoraal lah ka daabacay barta twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee nisa mijar warkumada bannaan kan nisa oo xaqiijiyo kora xaqiijiyowka warkunsaas oo kale al-shabaab iyo weli war laxanku saarna warkunyo baahidii hay-adda nisa maamulka somalilan miba beeniyena war la sheegay oo laku faafi shalay wargeeska etoobiya ku bahow ee magaalada adisababa miba uise qoray intii dowladda etoobiya iyo surunjiid saamigii dekada berbere oo hay boqolkiiba toban iyo sagaal laakiin miba warkaasi beeniday somalilan wasiirka wasaaradda arrimo dibadda ee somalilan waa somalilan yaasiin xaaji maxamuud yimiba sheegay intii warkaasi isu qori wargeeska walban ku jaarna islamarkaasina etoobiya iyo insurindiin saamigii kala haytay dekada magaalada berbera miba uuse sheegay wasiirka intii warka isu qoray wargeeska useeko ujeedo gaar el kuley islamarkaasina uusan jarin war rasmi oo ha ku bahi mas-uuliyiinta dowladda etoobiya waana la xiriir madaxda dalkaas use oo la hadlaya t v-da ka howlgalo deegaanada somalilan iyo wasiirka miba sheegay intay dhammaan heshiiskii ka saabsanay horumaryowka heshiiskii dekada berbera oo horey oo ingalan dowladda etoobiya sidiis ay dowladda etoobiya imaaraadka carabtiya miba heshiis ka saabsan maalgaladowka iyo somalilan iyo keliyan somalilan mibana saamigiiyo insha lahaayeen imaaraadka oo leh boqolkiiba konton iyo kow etoobiya oo leh boqolkiiba toban iyo sagaal meelo somalilanna leta boqolkiiba soddon iyo kow surunka warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo turkiga iyo weliba midowda yurub yomibaa salsaxidane heliis cusub turkiga iyo rajae intii heliis cusub oo lakala taxalo qaxootiga la deera midowda yurub kahor kulanka madaxeedka higa ee ururka mibana saasay talaadadii sheegay wasiirka arrimo dibadda wasiirka arrimo dibadda yomaba sheegay maalinku dib madii madaweynega turkiga rajab tayib urdugan isu wadahadal xasaasi ee magaalada bruses kawaaladi madaweyneyaalka midooda yurub go-aanka iyo turkiga dhammaadkii february xuduudo inka furti qaxootiga fadow intii ogolaan yurub iyo khilaaf kudhadhli iyo iyo weliba midooda yurub iyo weliba dalalka kale ee dariska ingiriiga turkiga iyo lamada kun iyo tan ilibtii ogolaaday intii qaxootiga ka hor jirama intii oon gudban yurub oo ka bedelayaan milyan oo dollar iyo weliba wadahadallo shaqalanka abuuro dadkaas laakiin weliba turkiga ka aaday midooda yurub anti turkiga anti midooda yurub iyo taageerwaan qaxootiga warkii akhyaara idaacadda warsan kula dareertan iraabtuuntaninka dhenya